بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta haddii ilaa yidhaahdo waxaan bilaabaynaa daraasada kitaab uu iska leeyahay ismaaciil ibnu yaxya almusani oo la yidhaahdo sharxu sunna kitaabkaas waa kitaab caqiide ah waxaana iska le ismaaciil ibnu yaxya almusani tilmiid alimaam shaafici kitaabka marka waa u geli doonaa daraasadiisa haddii ilaa yidhaahdo iyo sheekha iskale tarjamadiisa laakiin wax yar waxaan ka taabanaynaa bidcooyinkii dadka muslimiinta dhexdooda kusoo daahiray iyo sidii ay u kala horeeyeen taariikh yar oo gaaban ayaan ka qaadanaynaa haddii ilaa yidhaahdo nebiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam diinkan wuxuu waday saddex iyo labaatan sano oo qur-aanku uu kusoo degaayey dhowr iyo toban sano wuxuu joogay magaalada maka toban sanona nabigu wuxuu joogay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama magaalada madiina intaasna waxyigu nabiga sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam uu kusoo degaayey waqtiyo kala duduwan ayuuna waxyiga uu imaanayey soo degitaankaas waxyiga nabigu kusoo degaya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam culays buu kala kulmi jiray maxaa ilaahi wuxuu leeyahay innaa sanulqi calayka qawlan haqiilan caaisha waxay leedahay nabiga sala allahu calayhi wacala alih wasalam maalin maalmaha ka mida ayaan arkay iyadoo waxyi uu kusoo degaa welibana waxay ahayd maalin qabow iyadoo nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam dhidid waaweyn dhafoorkiisa uu ku yaallo ayaan arkay culayska taas waxay muujina uu leeyahay waxyigii iyo qur-aanka nabiga lagu soo dejinayo sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxyiga nabiga lagu soo dejinayo marka qur-aanka keliya ma ahayn waxa uu hiliyey sunnada sunnadu ayaduna waa waxyi nabiga la siiyey sala allahu calayhi wacala wasalam qeyb culummada ka mida waxay yidhaahdeen aayadda qur-aanka oo ilaahay uu leeyahay waanzala allahu calayka alkitaaba walxikmata waxay yidhaahdeen alxikma assunna sida marka qur-aanka nabiga loogu soo dejiyey ayaa sunnadana nabigu loogu waxyooday sala allahu calayhi wacala alihi wasalam nabiguna waa tilmaamay oo wuxuu yidhi qur-aanka iyo wax lamida ayaa la isiiyey waxaas marka qur-aanka la midka ah waa sunnadiisii sala allahu calayhi wasalam marka masdarka dadka muslimiinta ah ay diinkooda ka qaadanayaan waxa asalka u ah waa qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam intii marka nabigu uu noolaa dadka muslimiinta ah diinkoodu caafimaad buu u qabay waa u badbaado qabay wixii yimaadana nabigaa ka xigay sala allahu calayhi wacala ali wasalam intii marka nabigu uu noolaa wuxuu tilmaamay dadka muslimiinta ah fitan inay ku dhici doonto isaga bacdigiis xadiid saxiix ah oo usaama uu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam wuxuu leeyahay ashrafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam calaa utumin min aataami lmadiina nabigu maalin maalmaha ka mid ah ayuu magaalada madiina meel sare dhufays ku yiilay ayuu ka soo fiiriyey magaalada madiina dalcad magaalada madiina ka sarraysa ayuu saa usoo fiiriyey magaalada madiina fa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi dadkii la socday hal tarawna maa araa waxa aan u jeedo ma u jeediin innii la ara alfitana taqacu khilaala buyuutikum ka mawaaqica alqadri aniga waxaan u jeedaa fitantii oo guryihiinna dhexdooda ku soo daadane sida dhibcaha roobku ay ugu soo daataan waxaa kale oo nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wacala ali wasalam min xadiidi abi hurayra inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam baadiruu bilacmaali fitanan acmaasha saalixa ah kala degdega oo kala hormara fitnooyin ka qiطaci leyli lmudlim habeenka mugdiga ah oo gudcurka ah qaybihiisa oo kale ah qayba qaybta ay kasii dambayso waa kasii madowdahay waa kasii mugdisan tahay fitantuna waa sidaasoo kale midba midda ay kasii dambayso waa kasii daran tahay fitan marka noocaas intaysan dhicin acmaasha saalixa la degdega la dhaqsada yusbixu rajulu fiiha muuminan fitantaas qofku waxa waagu uu barya isagoo mu'min ah oo yumsii kaafiran galabtiina wuxuu galabaysanaa isagoo kaafir ah wa yumsii muuminan wuxuu galabaysanaa isagoo mu'min ah wa yusbixu kaafiran subaxdiina waxa waagu barya isagoo gaal ah yabiicu diinahu bicaradin min addunya nabigu marka wuxuu tilmaamaa sala allahu calayhi waala wasalam fitanta qeyb dhan oo ka mid ah inay asal u tahay adduunyo adduunyo raadin wuxuu leeyahy marka qofka sidaas waxaa ku kalifa diinkiisii ayuu wuxuu dhaafsanaa waxyar oo dhaldhalaal adduunyo ah ayuu diinkiisii dhaafsanaa culummadu marka waxay yidhaahdaan fitanta asal waxa u ah ama shubho ama shahwo shahwadaas waxay noqon kartaa maal raadintiis waxay noqon kartaa madaxtinimo raadinteed waxay noqon kartaa jaah raadintiis waxaas oo dhan waxa kale oo ay dhici kartaa inay sabab ay u tahay shubho qofkii aayadihii ama axaadiistii siday ahaayeen ama sunnadii siday ahayd si aan ahayn inuu fahmo ayadana waa dhici kartaa waxay leeyihin marka culimmadu fitno ama bidco dadka muslimiinta ah ku daahirta waxaa ugu horeyday bidcat lkhawaarij awalu bidcatin daharat bidcat lkhawaarij waxaa ku soo arooray fi saxiixi اlbukhaari wa muslim min xadiid abi saciidin اlkhudri wuxuu leeyahay abu saciidin اlkhudri baynamaa naxnu cinda rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wala alih wasalam annagoo maalin maalmaha ka mida nabiga la joognaa wa huwa yaqsimu qasman asagoo xoolo qaybinaa ataahu dulkhuwaysirati waxaa u yimid ninkii dulkhuwaysiro ahaa wa huwa rajulun min bani tamiim ninkaasna wuxuu ka dhashay qabiilka la yidhaahdo banu tamiim fa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allahi icdil rasuulka ilaahay oo cadaalad samay xoolaha aada qaybinee si cadaalada u qaybi qaala nabigu wuxuu yidhi waylaka waman yacdilu idaa lam acdil war waad halaagsantaye anigu cadaalad haddaanan samaynin yaa cadaalad laga sugaa waana run haddii nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam oo ummaddan loo soo diray oo dadka loo soo dirayna isagu uu ka mid yahay ninkan dulkhuwaysira uu ka mid yahay hadduusan cadaalad samaynin cidda cadaaladda uu ka sugaayay tahay faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi i'dan lii fiihi faadrib cunuqahu ii ogolow rasuulka ilaahayo i'dan lii fiihi ii ogolow ninkan faadriba cunuqahu qoorta aan ku dhufto madaxa aan ka gooye qaala nabigu wuxuu yidhi dachu cumarow iska dhaaf fa inna lahu asxaaban ninkan wuxuu yeelan doonaa rag markaas laakiin asxaab ma laha laakiin wuxuu yeelan doonaa dad atbaac ah yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihi qofkiin salaadiisa way la liidane marka qofkaas ayaga ka tirsan salaadiisa u arko waa ka salaad badan yahay wa siyaamahu maca siyaamihi soonkiisana waa la liidanaa marka loo fiiriyo soonkiisa yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka waa akhrinaya laa yujaawizu taraaqiyahum kalxamahana u dhaafi maayo qur-aankaas yamruquuna min addiini diinka way ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu min alramiyati sida leebku uga baxo neefka lagu tuuro alramiya waa neefkii qofku ugaarsanayay xayawaankii ugaarsanayay sida leebku uga dhex baxo uusan uga hakan sidaasoo kale ayuu diinku uga dhex baxa yacni ku haka maayo nebigu marka wuxuu yihi yakhrujuuna calaa xiini furqatin min annaas dadku maray iskhilaafsan yihiin oo ay kala tagsan yihiin ayay soo bixi doonaan saasuu nabigu tilmaamay sala allahu alay wasalam soo maaha in lagu waana qaato laakiin qadarta ilaahay waa inay dhacdo wa kaana amru llahi mafcuulan amarka ilaahay waa inuu dhaco qadarta ilaahay waa inay fusho ayadoo nabigu saa uu u tilmaamay ayaa markii dadka muslimiinta ay iskhilaafeen ayay soo baxeen ayagoo diinka weliba u nasba sheegana cali radia allahu canhu iyo mucaawiya markii ay isqabteen ayay soo baxeen bidcadaas marka waa ay jirtay waxaa kale oo kadib haddana soo baxday fii zamani saxaaba bidcatu tashayuc shiicanimada rafdiga ayaa soo baxay bidcooyinkii ugu horreeyey ayuu marka rafdigu uu ka mid ahaa ninka la yidhaahdo abulxasan almalqi oo ka mid ah ardaydii ismaaciil ibnu yaxya almusani wuxuu ku yidhi kitaabkiisa alraddu watanbiihu cala ahli alahwaa'i walbidac wuxuu ku yidhi ina ahla adalaali alraafida hamaaniyata casharata firqa dadka ahlu dalaalka ah oo raafidada ah wuxuu yidhi waa siddeed iyo toban firqo faawaluhum waxaa ugu horreeyey algaaliyatu min asaba-iyati kuwa xaggirka ah oo la yidhaahdo asaba-iya waxay u nisbo sheegtaa ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba oo yuhuudiga ahaa qaaluu licaliyin cali bay waxay ku dhaheen cali radi allahu canhu marka waa nool yahay waxay la hadlayaan waa cali waa fii zamani saxaaba qaaluu licaliyin cali baa waxay ku dhaheen anta anta adigu waxaad tahay ninkaas nin aada u qiimo badanaad tahay anta anta qaala wuxuu uhi waman ana oo yaan ahay qaalu waxay dhaheen alkhaaliqu albaari allaha makhluuqaadka abuuray oo dunidan abuuray waa adiga fastataabahum wuxuu yidhi war maad ka toobad keentiin warkaas maa ka laabatiin waa gaalnimee falam yarjicuu waa diideen faawqada lahum naaran dab buu shiday markaasuu dabkii ku riday oo ku gubay ayagoo nool qaarkood waxaa laga soo wariyey inay yidhaahdeen markii dabka lagu riday haddaan waxaan ogaanay inaad khaaliq tahay liannahu laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar ilaan cid wax cadaabto oo dab wax ku cadaabta ma jirto allah aan ahayn ibnu cabbaas radi allahu canhu markii loo sheegay wuxuu yidhi aniga haddaan lahaan lahaa sida cali uu yeelay ma aanan yeeleen ee waa aan dili lahaa maxaa yeele nabigu wuxu uhi man badela diinahu faqtuluuhu nabigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi laa tuxariquu binnaar dad dab ha ku gubinina nabigaa diiday buu yidhi marka anigu haddaan ahay saas ma aanan yeeleen cali radi allahu canhu marka xadiiskaas oo muusan gaarin laakiin hadduu soo gaari lahaa maa facal muusan sameeyeen ilaa nabiga sala allahu alay slam waxaa ka sugnaatay inuu diray saxaabada qayb ka mida oo uu yidhi hebel iyo hebel haddii aada la kulantiin dab kusoo guba markay ka tageen kadib baa nabiga waxay kusoo degay waa u wacay waa soo laabtay wuxuu yidhi haddaaya waxaan idin amray hebel iyo hebel haddaad la kulantiin inaad gubtiin laakiin dab cidaan alla ahayn wax kuma cadaabtay ee haddii aada la kulantiin nabigu wuxuu yidhi dila qoladaas marka qaaliyada ah oo shiicada ah oo la yidhahdo assaba-iya waxay ka mid ahaayeen min awali lbidac allatii daharat fii awali lislaam bidcooyinkii kale ee fii zamani saxaaba soo daahiray waxaa ka mid ahaa bidcatu lqadar qadarku waagii dambe waa sii tadawuray laakiin markii ugu horreyday oo uu soo baxay waxa waxay ula jeedeen dunida waxa ka dhacaa oo xumaan ah allah inuusan ogeyn war inuusan u hayn mana uusan qadarin ogaan la-aantiisay ku dhaceen markay dhacaan ayuu ilaahay u ogaadaa taasna marka waxay ka soo horjeedaa cilmiga ilaahay ee saabiqa ah maxaa yeelay dunidan waxa ka dhacaa alla hore uu ogaa intaysan dhicin xumaan iyo wanaag lowxul maxfuudkuu ku qoray wax kastoo dunida ka dhaca lowxul maxfuudkay ku qoran yihiin wakullu shayin facaluuhu fi zubur kadibna ilaahay waa qadaray inay dhacaan laakiin wixii xumaan ilaahay raalli kama aha ayagu marka waxay leeyihiin ilaahay baan nasahaynaa waxaan ilaahay ka nasahaynaa dulmi inaan dhahno wuu qadaray yacni xumaan inaan idhaahno waa uu qadaray macsi inaan dhahno wuu qadaray taas marka waxay keentay inay yidhahdeen waxa dunidan ka dhaca oo macaasida ah oo kufriga ah ilaahay war uma haayo fii saxiixi muslim waxaa ku soo arooray ninka la yidhaahdo yaxya bni yacmur baa wuxuu yidhi aniga iyo xumayd ibni cabdiraxmaan waa laba nin oo reer basra ah bidcadan qadarkana waxa ay ka soo baxday oo asaas u ahayd albasra min alciraaq ciraaq marka fitan badan baa ka soo baxday meeshaas baan ka soo baxnay waxaan soo aadna u yidhi magaalada maka annagoo xaj ama cumro u soconna marka waxaan nidhi haddii aan arki lahayn saxaabada qof ka mid ah oo aan weydiin lahayn bidcadan basra ka soo baxday waa fiicnaan lahayd falaqiina cabdallaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cumar baan la kulannay buu yidhi faqulnaa waxaan dhahnay yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaan waa kunyadiisii innahu qad dahara qibalanaa dhankeenna waxaa ka soo baxay naasun dad yataqafaruuna alcilma oo cilmiga dalba wayazcumuuna ana alamra unufun dadkaas waxay sheegaan arrinku inuu bilow yahay waallaa qadara qadarna inaysan jirin arrinku marka uu dhaco inuu ilaahay u ogaado ka horna uusan ogeyn qaala markaasuu wuxuu yidhi idaa laqiita ulaa'ika kuwaas haddaad la kulanto fa akhbirum waxaa u sheegtaa annii minhum bari anigu inaan beri ka ahay wa annahum minii bura'aa ayaguna inay beri iga yihiin u sheeg inaanan is-sheegan u sheeg ilaahay baan ku dhaartay mid ayaa ka mida buurta uxud oo dahab ah hadduu bixiyo oo uu sadaqaysto inaan laga aqbalin ilaa qadarta ilaahay uu rumeeyo cabdullahi ibn cumar saasuu ku yidhi kadibna bidcatlirjaa baa soo baxday oo loola jeedo iimaanka sida noo imaan doonto ahlu sunnuhu waxay leeyihiin iimaanku waa qowl iyo camal waa qowl iyo camal waa noo imaan doonto haddii ilaa yidhaahdo camalka in laga saaro iimaanka ayaa waxaa la yidhaahdaa bidcatu lirjaa waa sharxi doona haddii ilah yidhaahdo bidcadaas baa kadib soo baxday aathaarta hadda aan soo marnay dhammaantood waxay muujinayaan saxaabada nabigu sala allahu alayhi wala ali wasalam bidcooyinkii waqtigooda soo baxay inay inkireen laakiin ma jirin kutub laga alifay waxaadna ogaataan caqiidada asalkeedu waa kitaabka iyo sunnada in kutub la alifo xaajaa keentay caqiidada in kutub gaara loo alifo xaajaa keentay danaa keentay bidcooyinka noocaana markii ay soo baxeen baa waxaa loo baaday dadka muslimiinta ah shubhooyinkooda in laga difaaco laakiin haddii aysan jiri lahayn looma baahdeen kutub caqiido maxaa yeele caqiidadu waxay ku dhex jirtaa qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam bay ku dhex jirtaa waagii hore marka saxaabada nabigu saasay u inkireen taabiciintu sidoo kale ay u inkireen kutubtii la dawinay ama la qoray oo atbaacu taabiciin ay qoreen qaybo ka mid ah caqiidada waa uga hadleen laakiin taaliif khaasa ma jirin ilaa waagii dambe loo baahday kutub khaasa in la alifo marka maraaxishaas bay soo martay tadwiinu lcaqiida markii hore in afka lagu inkiro kadib kutubta qoritaankeedii markii la bilaabay fii zamani atbaaci taabiciin kutubtii la qoray qayb ka mid in caqiidada laga siiyo kadib haddana musanafaat mustaqila ah oo magac oo madax bannaan in caqiidada la siiyo musanafaadkaasna waxaa ka mid ah hada almusanaf oo uu iska leeyahay ismaaciil ibnu yaxya almusani tarjamadiisa ayaan marka wax ka qaadanayna haddii ilaah yidhaahdo sheekha kitaabkan iska leh magaciisa aan ku hormarno magaciisa waxaa la yidhahdaa ismaaciil ibnu yaxya ibnu ismaaciil ibnu camrin ibnu muslim ismaaciil ibnu yaxya ibnu ismaaciil ibnu camr ibni muslim kaas waa magaciisa kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abuu ibraahim abuu ibraahim abtirsigiisana waa nin musani ah oo wuxuu ka dhashay qabiilada la yidhaahdo musayna min qabiilati musayna qabaa'ilka carabtu waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alqaxtaaniya oo yamaniyiinta qolana waxaa la yidhaahdaa alcadnaaniya marka musayna waxay ka tirsan tahay cadnaaniyada alcadnaaniya cadnaaniyaduna waa kuwa nabigu sala allahu calayhi waala wasalam uu ku abtirsado abtirkooduna wuxuu galaa ismaaciil ibnu ibraahim nabiyullaahi ibnu ismaaciil ayuu abtirkoodu galaa waxay ka soo farcameen nebi ismaaciil cadnaaniyiintu laakiin qaxdaaniyiintu ismaaciil ma galaan mase ma galaan doodaa ku jirtaa marka qabaa'ilka carabta labaa u qaybsama cadnaaniya iyo qaxdaaniya museyna marka waxay ka tirsan tahay min qabaa'il cadnaan ismaaciil ibnu yaxya almusani wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa dhalashadiisii wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa boqol iyo toddobaatan iyo shantii hijiriyada qarnigii labaad oo shan iyo labaatan sano ay ka dhiman tahay waa sanadkii uu dhintay layth ibnu sacad boqol toddobaatan iyo shantii hijiriyada qoyskiisa ismaaciil wuxuu ka dhashay usra cilmiya waxaana muujinaya qoyskiisu qoys cilmiyeed inuu ahaa tilmiidu limaami shaafici rabiic ibnu sulaymaan musani waa walaalkiis laakiin waa min aradaaca naas bay isla nuugeen rabiic ibnu sulaymaan tilmiidu imaam shaafici iyo musani waa walaalo xagga radaacadaay walaalo ka yihiin abu jacfar aaxaawi ninka caqiidada axaawiyada iska leh abti u yahay ismaaciil ibn yaxya almusani ayaa wuxuu abti u yahay axaawi axaawi waxaa dhalay gabar la dhalatay ismaaciil ibn yaxya almusani sidoo kale ismaaciil ibn yaxya almusani waxaa jirta gabar la dhalatay oo faqiihad ah oo alimaamu shaafici ardaydiisa ka mid ahayd oo kutubta shaaficiyada qaar ka mida lagu sheegay sida kitaabkii sharxu lwajiiz oo raafici uu leeyahay mashaayikhdiisa haddii aan wax ka tilmaano mashaayikhdiisa ragga ugu waaweyn ama shaksiga ugu weyn waa alimaamu shaafici moxamed ibnu idriis ashaafici ninkaas ayuu wax badan laazimay laakiin rag kale uu wax ka bartayna waa jireen waxaana ka mid ahaa nucaym ibnu xamaad alkhusaaci ardaydiisa haddaan wax ka taabanno ardaydiisa waxaa ka mid ahaa alimaam moxamed ibnu khusayma waxaa kale oo ka mid ahaa abu jacfar adaxaawi oo uu abti u yahay raggii wax ka bartuu ka mid ahaa laakiin waxa yaab leh abu jacfar adaxaawi waa nin xanafi ah ismaaciil ibnu yaxya almusanin waa nin shaafici ah waxbuuna ka bartay marka ardaydiisu ka mid ahaa jiray kutubta taraajimtu waxay leeyihiin isagoo maalin maalmaha ka mida wax ku dul akrinaa ayuu wuxuu ku yidhi wallaahi laa jaa'a minka khayrun qad ilaa baan ku dhaartay weligaa khayr kaa imaan maayo saasuu ku yidhi abu jacfar adaxaawi abu jacfar adaxaawi marka waa xanaaqay waa tegey nin xanafiya buu u tegey darsigiisii buu bilaabay inuu wax ka akhristo kadibna wuxuu noqday nin caalim ah waagii dambe wuxuu yidhi haddii abtigay uu noolaan lahaa dhaartiisii waa ka kafaaro gudaa lahaa buu yidhi waxaa ka mid a markaa ibnu khusayma waxaa kaloo ka mid ah abu jacfar adaxaawi waxaa kaloo ka mid ah abulqasim alanmaati musanafaadkiisa kutubtii waa lifay in badan oo ka mida waa la waayey laakiin waxaa ka mid ah sharxu sunna oo kitaabka haddaan rabnay inaan daraasayno ah iyo mukhtasar almusani kitaabka mukhtasar almusani ta'liifkiisa wuxuu waday labaatan sano marka fiqhiga shaaficiga ayuuna asal u yahay mukhtasar almusani labaatan sano ayuu waday goormuu dhintay wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo lixdan iyo afartii qarnigii saddexaad dhexdiisuu ku dhintay huwa min asalaf cumrigiisuna markaa wuxuu ahaa siddeetan iyo toddoba sano ayuu ku dhintay raxmat ullaahi calayhi faa'iido yar sheekha la yidhaahdo alxaafid ibnu casaakir wuxuu ku sheegay kitaabkiisa tabyiinu kadibi lmuftari qisada soo socota wuxuu yidhi wuxuu ka wariyey ninka la yihahdo abulqasim alanmaati oo ka mid ahaa ardaydii musani wuxuu yidhi ijtamacnaa fi janaazati bacdi asxaabihi musani raggiisii nin ka mid ah janaasadiisii ayaan isugu nimid annagoo ah ardaydii musani faqulnaa marka waxaan dhahnay yataxaddathuuna bimadhabi lmusani dadku waxay ka sheekaystaan madhabkii musani wayansubuunahu ilaa annahu yatakallamu fi lqur'aan waxayna u tiiriyaan oo u nisbeeyaan qur'aanka inuu ka hadlo oo uu wax ka sheego yani qur-aanku marka dacninaa lagama wado laakiin inuu inuu aaminsan yahay khalqu lqur'aan ay dadku u nisbeeyaan wayaquulu bilmakhluuq wuxuuna leeyahay qur-aanku waa makhluuq ilaahay baa qur-aanka abuuray qur-aanka ilaahay ma abuurine waa kalaamkiisii waa sifo ka mida sifaadkiisa waa noo imaan doontaa falow sa'alnaahu sow ma fiicnaateen inaan su'aalno qaala wuxu uhi fataqadamnaa ilayhi waa u tagnay faqulnaa waxaan ku dhahnay yaa abaa ibraahim abuu ibraahiimow innaa lanasmacu minka hada alcilma annagu cilmigan ayaan kaa baranaa wanuxibu an yuukhada cannaa maa nasmacu minka waxaan kaa maqalno o aan kaa barannana waxaan jecelnahay inna laka sii qaado wannaasu yadkuruunaka dadkuna waxay sheegayaan annaka saakitun adigu inaad ka aamusan tahay can ilqowli bima yaquulu ahlu lxadiid dadka ahlulxadiidka ahlu sunnada ah waxay aaminsan yihiin inaad ka aamusan tahay fi lqur'aani oo qur-aanka ku saabsan wanaxnu laclamu laakiin annagu waxaan ognahay annaka taquulu bisunnati adigu inaad sunnada dhaxdo wacalaa madhabi ahli lxadiid dadka ahlulxadiidka madhabkooda inaad ku socoto annagu waa ognahay laakiin suuqa saasaa kugu jirta falow adarta lanaa maa tactaqiduhu waxaad ictiqaadsan tahay haddaad noo soo muujin lahayd soo ma fiicnaateen dadka u sheegto annagu waa ognahay laakiin dadku ma ogaa soo ma fiicnaateen dadka inaa u sheegto qaala wuxuu yidhi ana lam actaqid qatu anigu weligay ma aanan rumayn ilaa ana alqur'aana kalaam ullah qur-aanku inuu kalaamka ilaahay yahay maahane wax kale weligay ma aanan rumayn hayru makhluuq oo makhluuqna uusan ahayn weligii allahi saasaan rumaysnaa walaakinii karihtu laakiin anigu waxaa nacay alkhawda inaan dhex dabaasho fii haada arrinkan dhexdiisa marka waagaas fitnaa jirtay fitno loo yaqaano khalqu lqur'aan niman muctasile la yidhaahdo ayaa raggii madaxda ahaa oo muslimiintii umaradii muslimiinta ah ayay waxay ka dhaadhiciyeen madhabkooda ictizaalka madhabkaasna waxaa ka mid ahaa qur-aanku inuu makhluuq yahay markaasaa dadkii waxaa lagu imtixaamay inay dhahaan qur-aanku waa makhluuq qofkaan dhihin ama waa la dila ama xabsiyaa la dhigaa ama dhibaato kalea loo geysanaa fitnadaasaa marka waagaas taagneed aniga marka waxaa nacay buu yidhi fitnadan inaan dhex galo makhaafata an yaktura calaya anoo ka baqaa inuu igu bato warkeedu wa utaalaba binnadari fii haada kadibna aniga la iga dalbo inaan barnaamijkan munaadaro ka sameeyo haddii aan ka hadlo ma lay dhaafaayo marka waxaan ku qasbanaya inaan munaadaro iyo jidaal iyo dood badan iyo aan galo wa ashtaqila can ilfiqhi markaasna fiqhiga aan ka mashquulo falamaa kaana min algadi maalintaas maalintii ku xigtay markii la gaaray bacatha ilayhi ra-iisu ru'asaa'i ljahmiyati nimankii jahmiyada ah oo muctasiladuna ay ka mid tahay ilaan jahmiye markii la idlaaqo muctasiladu way ka mid tahay ninkii madaxda u ahaa ayaa wuxuu usoo diray ninkaas waxaa la dhihi jiray buuri yuqaalu lahu ibnu lasbaq baa la dhihi jiray wuxuu usoo diray rasuulan fariin buu usoo diray nin buu usoo diray faqaala wuxuu uhi yaa abaa ibraahim ninkii lasoo diray baa marka la hadlaa abuu ibraahiimow bacathanii ilayka fulaan ninka hebel ah wuxuu ula jeeda ibnulasbaqi ayaa iisoo kaa diray wayaquulu wuxuu leeyahay lam tazal tumsiku can ilkhawdi fi lqur'aan ma aadan ka zuulin inaad ka aamusan tahay qur-aanka inaad ka hadasho waa ka aamusnaa jirtay wa can ilkalaami fiihi iyo inaad ka hadasho famaa xujatuka fiima ajabta ana alqur'aana khayru makhluuq xujada aada u haysato maxay tahay jawaabta aada bixday oo ah qur-aanku inuusan makhluuq ahayn oo wuxuu ka cararay soo maaha fanadara ilayna marka waa na soo fiiriyey buu yidhi markaana way la joogaan qaala wuxuu yidhi alam aqul lakum warsoo idinma dhihin anugu innii kuntu amtanicu min ajli annii utaalabu bimidli haada inaan arrinkan ka hadlo waxaan u nacaayay arrinkan oo kale in su-aashaan oo kale la ila yimaado ayaanu nacaya inaan barnaamijkaas aan ka hadlo soo idinma aanan dhihin qaala abulqaasim abulqaasim baa marka wuxuu yidhi waa ardaygiisiiyo wuxuu ku yidhi faqultu waxaan ku yidhi ana atawallaa canka jawaabahu jawaabtiisa anaa kaa tawallina anaa u jawaabaa qaala sha'nuka marka wuxuu yidhi haye waa kukaas marka kadibna munaadaradii buu sheegay oo dhaireed alxaafid ibnu casaakir fi kitaabihi tabyunu kadib ilmuftari buu marka ku sheegay muqadimo yar baan marka ka qaadanayna haddii ilaa yidhaahdo kitaabka horta waxaa la yidhaahdaa sharxu sunna sunno marka maxaa laga wadaa sunno asal ahaanteeda waa aariiqa waa waddo laakiin haddii aad kutubta ku aragto sharxu sunna gaar ahaan kutubtii salafka waxaa loola jeedaa sharxu ictiqaad ahli sunna waljamaaca markaa sunna waxay ka dhigan tahay waxaad annagu aan dhahno alictiqaad ictiqaadka iyo sunnadu waa isku mid kitaabkan waa kitaab caqiida ah marka aan leenahay igu waxay leeyihin kitaabkan waa kitaab sunna ah sunnaduu ka hadlaa yacni caqiidaduu ka hadlaa ay ka dhigan tahay salafku marka saas bay u isticmaali jireen kutub marka sidaas magacaas le way jirtaa oo keligiis ma aha waxaa ka mid ah kitaabku uu leeyahay albarbahaari oo la yidhahdo sharxu sunna lilbarbahaari waxaa kale oo ka mid ah usuul assunna oo uu iska leeyahay alimaam axmed ibnu xambal ashaybani usuulu sunna kutubtaas o dhan marka waa kutub caqiide waayo waxaa kale oo ka mid ah usuul ahli sunna waljamaaca waxaa kale oo ka mid ah usuulu sunna oo uu iska leeyahay libni abi zamniin waagii dambe marka caqiida loo bixiyey laakiin salafku waxay u yaqaaneen assunna waxayna ula jeedaan kitaabka hadle caqiidadii nebiga sala allahu calay wasalam ummaddan uu baray oo saxaabadu ay ka dhaxleen oo taabiciintu ay ka dhaxleen oo ummaddan la rabo inay ku dheganaato marka sunnaa la sharxaa macnaheedu waa maxay waa caqiidadii salafkaa la sharxaa sharxana macnihiisu waa faahfaahin kitaabka marka almusani sharxu sunna ayuu u bixiyey isagoo raggaa ku dayana muqadimo yaraan marka ka qaadanaynaa bismi illaahi araxmaan araxiim qaala alimaam imaamkii wuxuu yidhi abulxusein moxamed ibnu axmed ibnu cabdiraxmaan almalqi ninkaas wuxuu ka mid yahay min fuqahaa'i shaaficiyati caalimun bilqiraa'aat min madiinati malqiya magaalo la yidhaahdo malqiya ayuu kasoo jeedaa waa nin shaafici ah qiraa'aadkana si fiican buu u yiqiinay wuxuu yidhi iyo wa abuu axmed moxamed ibnu cabdiraxiim alqaysarani ninkaasi wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa saddex boqol iyo siddeetankii ayuu dhintay abu axmed moxamed ibn cabdiraxiim alqaysarani labadaas baa marka kitaabka warinaya waxay yidhaahdeen labadooduba akhbaranaa kutubta marka waagii hore sanadaa lagu wari jiray akhbaranaa waxaa noo sheegay yani kitaabka soo socda waxaa noo wariyey axmed ibnu bakrin alyazuri zaadu marka waa godan tahay alyazuri alyazuur waa magaalo ku taalla filistiin meesha ramale la yidhaahdo ayay ka tirsan tahay waa tuulo yar oo ramale ka tirsan rag baa marka ka soo baxay raggaas waxaa ka mid ah ninkan axmed ibnu bakrin alyazuri qaala wuxuu yihi xadathani lxasan ibnu caliil alyazuri waa isku tuulo labadooduba ninkaas baa xadiiska ii sheegay alxasan ibnu caliil alyazuri alfaqiih isna nin faqiih uu ahaa qaala wuxuu uhi xadathanii caliy bni cabdillaahi alxulwaani ninkaa baa isna ii sheegay ninkaa tarjamadiisa lama hayo qaala wuxuu yidhi kuntu bidaraabulis almaqrib daraabulus laamku waa godan tahay darabulus marka waxaa jirtay darabulus ashaam iyo darabulus almaqrib darabulus almaqrib waa tripoli caasimadda libiya marka tripoli haddaa laga dhigay laakiin markii hore waxay darabulus marka waxaa la yidhaha iyada طرابلس المغرب طرابلس شام waxay ku taallaa lubnaan labadaasaa marka loo kala saaraa طرابلس الشام oo lubnaan ku taalla iyo طرابلس المغرب oo ah midaas libiya ku taalla marka طرابلس المغرب baan joogay uu yidhi kuntu بطرابلس المغرب فذكرت أنا anigu waxaan sheegay iyo وأصحاab لنا rag saaxiibaday ah ayaa waxaan ka sheekaysanay buu yidhi assunnata sunnada ayaan ka sheekaysanay yacni caqiidadaan ka sheekaysanay ilaa an dakarnaa ilaa markii dambe aan ka sheekaynay oo warkii uu soo dhex galay abaa ibraahiim almusani sheekadii baa markii dambe waxay geysay ismaaciil ibn yaxya almusani in laga sheekeeyo laga sheekaysto raximahu llah faqaala bacdu asxaabina raggeenna qof ka mid ahaa wuxuu yidhi raggii meesha fadhiya oo sheekaysanaya nin ka mid aha wuxuu yidhi balaganii waxaa isoo gaartay annahu kaana in musani uu ahaa yatakallamu fi lqur'aani qur'aanka inuu ka hadlo oo uu aaminsan yahay qur'aanka inuu makhluuq yahay laakin yatakallamu fi lqur'aani si fiican buu usii fasiray wuxuu uhi wayaqifu cindahu qur-aanka agtiisa inuu istaago fitnadii khalqu lqur'aan markii ay dantay fitnadaas horta wakti badan bay socotay dadkii aadka ugu babac dhigayna waxaa ka mid ahaa alimaam axmed ibnu xambal ashaybani dhib badan baana lagu gaarsiiyey laakiin waagii dambe waa iska baaba'day dadku marka waagaas waxay u qaybsamaayeen laba qaybood dadka ahlu sunnaha oo leh qur-aanku waa kalaamullah makhluuqna ma aha iyo muctasilada oo leh maya qur-aanku kalaamullaahi waa yahay laakiin waa makhluuq kalaamullah macnaheedu wuxuu yahay waa inuu makhluuq yahay ilaahay baa hadlay waxay ka dhigan tahay wa kallama allaahu muusa takliiman waxay ka dhigan tahay ilaahay inuu hadal ku abuuray geed dhexdiis geedkii baa nebi muuse marka la hadlay marka qur-aanku waa makhluuq macnaheedu waa saas waaye markii fitnadaas waagii dambe iska baaba'day fitnadaasna ninka horseedka u ahaa oo calanka u siday wuxuu ahaa nin la dhihi jiray axmed ibn abi du'aad axmed ibn abi du'aad fitnadii waagii dambe waa iska baaba'day qolo kale ah marka soo baxday laba qolay ahaayeen sida aan sheegnay dadka ahlu sunnaha oo leh qur-aanku makhluuq ma aha iyo muctasilada iyo jahmiyada oo leh qur-aanku waa makhluuq qolo kalaa marka soo baxday waxay leeyihiin waa makhluuqna dhihi mayno waa kayru makhluuqna ma dhahayno anagu qoladaas marka waxaa la yihahdaa alwaaqifiya alwaqfu fi lqur'aan macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay qofku inuu yidhaahdo makhluuq waayana ma dhahayo waa kayru makhluuqna ma dhahayo musani marka inuu sidaas aaminsan yahay ayaa lagu tuhmaa wayaqifu cindahu macnaheedu waa saas qoladaa marka waaqifiyada ah alimaamu axmed ibnu xambal wuxuu yihi alwaaqifatu waaqifada wuxuu ujeedaa kuwa hadda aan ka sheekeynaynay sharun min alkhalqiyati kuwa khalqiyada waa ka shar badan yihiin buu yihi waa ka shar badan yihiin wayaqifu cindahu macnaheedu waa inuu dhaha qur-aanku waa makhluuqna malihi waa kayru makhluuqna ma dhahayo ahlu sunnuhu marka waxay leeyihiin maya waa in qofka muslimka ahi uu ictiqaadiyo ana alqur'aana kalaamu ullahi kayru makhluuq hadduu jaahil yahay waa gooni qofka cilmigiisu hadduusan eerkaas gaarsiisnayn oo uu jaahil yahay yucallam waa la baraa laakiin maya qof aqoon u leh inuu yidhaahdo ana aqifu fi lqur'aan maya laabudda an yuqira ana alqur'aana kalaam ullah kayru makhluuq marka sifaadka ilaahay iyo makhluuqiisa waa kala duwan yihiin wadakara aakharu qof kalea wuxuu sheegay annahu yaquuluhu ay yaquulu bikhalqi lqur'aan markii hore waxay ku tuhmeen nin baa wuxuu yidhaahday musani waxaa laga sheegay inuu ka mid yahay qoladaas aaminsan alwaqfu fi lqur'aan mid kalena wuxuu yidhi وذكر آخر mid kala wuxuu sheegay oo raggi ka mid ah أنه mزني يقul ay yqul بخلق القرآن qurآaنka inuu مkلوq yahay inuu aaminsan yahay nin kalena saasuu sheegay إلىa أn اجتamعa maعnaa qوم آخرون ilaa markii dambe ay nagu soo biireen dad kale faqama annaasa dadkii waxaa murjiyey daalika arrinkaas la sheegay faqama annaasa dadka waxaa murjiyey daalika arrinkaas la sheegay oo aamusan inuu aaminsan yahay qur-aanku inuu makhluuq yahay ama inuu aaminsan yahay alwaqfu fi lqur'aan gaman murug shadiidan oo daran fakatabnaa ilayhi kitaaban waraaq baan u qornay nuriidu annagoo rabnaa an nastaclima minhu ay an naclama minhu inaan isaga ka ogaano waxa uu aaminsan yahay nastaclima marka kabedel haddana nuriidu annagoo rabnaa an yaktuba ilayna inuu noo soo qoro sharxa sunnati sunnadii sharxeeda marka yaktuba waxaa laga bedelaa nastaclima nuriidu annagoo rabnaa an nastaclima minhu inaan isaga ka ogaano wuxuu aaminsan yahay nuriidu annagoo rabna an yaktuba ilayna inuu noo soo qoro sharxa sunnati sunnadii sharxeeda yacni ictiqaadkii sharxiisa faahfaahintiisa sunnadii fi lqadari qadarka kusoo aroortay inuu noo sharxo iyo walirjaa irjaaga iyo walqur'aani qur-aanka makhluuq miya mase kayru makhluuq iyo walbacthi isu soo bixinta iyo walnushuuri albacthu macnihiisu wuxuu yahay makhluuqaadku markay dhintaan maalinta qiyaama ilaahay waa soo noolayn doonaa noolaynta marka lasoo noolaynaa oo nafta la gelina waxaa leedahay albacthu intaas miyuu ku egyahay maya marka lasoo nooleeyo kadib waxay aadi doonaan maxsharka ayay aadi doonaan halkaasaa la isugu geyn doonaa iyo walmawaasiin iyo mawaasiinta acmaasha ma la miisaami doona mase lama miisaami doono wixii kusoo arooray ayadan inuu noo sharxo iyo wa fi nadari iyo wixii kusoo arooray ru'yat llahi tacaala maalinta qiyaama dadka mu'miniinta ah markay jannada ku jiraan ilaahay ma arki doonaan mase ma arki doonaan ayadan doodaa ka taagneed soo maaha inkastoo qur-aanku uu tasriixiyey oo ilaahay uu kala fasliyey haddana doodaa ka taagneed ilaa ilahay muxuu leey wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira rabbigeed bay fiirin doontaa ay arki doontaa haddana dood baa ka taagneed marka wixii ku saabsan oo uu yaqaano inuu noo soo qoro ayay ka dalbadeen fakataba ilayna marka wuxuu noo soo qoray bismi illaahi araxmaan araxiim halkaasaan ka bilaabi doona haddii ilaa yihahdo berri adaa wabilahi towfiiq sala allah waslama calaa nabiyina moxamed wacala saxbi wasalam